odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada puntland ayaa taageeray waxqabadka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dhismaha tekada hobyo cabdicasiis riyeliya ayaa warkaasi inoo haya muhiimadda ballaaran ee kulanka ayaa wuxuu ahaa taageero loo jeedinaya dowladda soomaaliya iyo dib u dhis lagu sameeya dekadda hobyo dhammaan xubnihii ka soo qayb galay ee dhaqan siyaasiyiin culimaa udiin waxgarad ka soo jeeday maamulka galmudug ayaana sheegay inaysan mucaarad ku ahayn dowladda soomaaliya oo ay taageersan yihiin iyagoo tilmaamay in dowladdu ay waxqabatay muddadii ay jirtay
ajataagkoodaas wuxuu yahay taageerid aanu taageerayno taageerid aanu taageerayno dhismaha dekeda hobyo inay dhisanto waxaan ugu mahad celinaynaa oo kale dekadu iska dhisime dekeda waxaa dhagax dhigay oo u dhabar adeegay oo go-aan qaatay oo ku dhagax dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhagax dhigay go-aan geesinimo leh oo wuxuu qaatay go-aan geesinimo leh oo wuxuu qaatay dekeda hobyo inay ka mid tahay horumarinta bulshada ummadda gobollada dhexe degan inay u baahan tahay mahadceli halkaa ka bilaabad ayaa u mahad warka noqda war ilaahanka baqa war dowladda taageera war dowladda taageera war dowladda taageera war waa idin wada naqaanaa dowladda kor allaha ka dhigi dowladda kor allaha ka dhigi waa hal irmaan aadiyey waxaa bilowday waddo cusub oo ah in laysku laysku abaalmariyo oo laisku wanaajiyo qofku waxa uu qabtay iyo wixii wanaaga uu sameeyey shii waayihii dambe ay ahaan jirtay soddonkii sano lasoo dhaafay qofku wuxuu bi'iyo iyo wuxuu qabsaday iyo wuxuu dila meeshii wax lagu tiri jiro magac lagu yeelin jiro haatan wixii ka dambeeyey waxaa soo noqday maskaxdii dhabta aheed oo biniaadankaa soo noqday waxa lagaaga fadhiyo oo lagugu taageerayo oo halkan beelweynkani u fadhiso waxa weeye bilowgii aad bilowday inaad hore ugu sii socoto oo aysan halkaa ku ekaanna ilaahayna waa ka rajaynaynaa adigana waa kaa malaynaynaa waana kaa sugaynaa a yidhaahdo
anigu taageero kale adiga laykaga rabaa sidoo kale u taageeraan leeyahay waa taageeraynaa hil iyo hoo dowladda hadday dhisto dekeda hobyo waa taageeraynaa waa soo dhawaynaynaa waa la shaqaynaynaa waana baradumtiin mucaaradka annagana annagaa weerarayna markaas haddii ilaahay idmo kulankan uu ahaa mid taageero ah ayaa xubnihii ka soo qayb galay waxay ku dheeraadeen waxqabadka madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyagoo tilmaamay inay aad ula dhacsan yihiin xilligan qaabka ay u shaqaynayaan cabdicasiili somaali cable magaalada muqdisho